إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada dacaawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax khasaare dheliya ayaa ka dhacay duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ayaa kasoo baxaysa khasaare nafeed ee ka dhashay dibidbax shalay ka dhacay magaalada burco ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa loo qabtay dowlo diini ah oo ay duruus kala duwan ku qaateen wiil uu dhalay madaxweynaha uganda ayaa sheegay inay musaafiriin doonaan cid waliba u codayan weyse aabihiisa in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh uga baaqay inuu iscasilo دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa haweenimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix dhankal waafaqsan lix iyo tobanka bish shanaad labada kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan qarax khasaare dhaliya ayaa ka dhacay duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxan oo lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa afar askar oo mid ka mid yahay sarkaal faahfaahin ayaa kasoo baxaysa khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibidbax shalay ka dhacay magaalada burco faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheen axmed cabdulaahi xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyo ay dadka ku dhaqan magaalada buro ee xarunta gobolka togdheer ay maalinkii shalay ka dhigeen magaaladaas ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa waxa ay dadka shacabka u adeegsadeen rasaas noolnool iyagoona halkaasi waxyeelo ugu geystay tiro dad ah warbaahinada halkaasi ka soo warama ayaa waxa ay tilmaameen in laba ruux oo shacab ay ku dhinteen rasaasta sida bareerka ay u rideen ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan halka ay dhaawaceen afartan kale sarkaal ka tirsan booliiska maamulka la baxay somalilan ee magaalada burco oo ah xarunta gobolka togdheer ayaa sheegay in la waxyeeleeyay wasaarado gobolka waxaa ka dhacay rabshado rabshadahaas oo keenay khasaare khasaarahaasi wuxuu leeyahy laba qof waa dhibasho afartaneeyadadiina waa dhaawac waxaa kaloo dhacay madaarkii waxbaa loo geystay wasaaraddii howlaha guud iyo gaadiidkayana waxbaa loo geystay in ka badan boqol iyo konton qof baa xidhan in ka badan boqol iyo konton qof baa xidhan waxaase loo baahan yahay in wax la xakameeyo magaalada buraa gobolka togdheer ayaa waayihii u dambeeyey waxaa ka taagnaa heesado u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka la baxay somalilan arrintani ayaa imaanaysa iyada oo horey ay u taagnaayeen xiisado ka dhex taagan bulshada ku nool waqooyiga iyo maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan cero ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ee degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa loo qabtay dowla diini ah oo ay duruus kala duwan ku qaateen dowladani oo ahayd mid uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose ayaa loo qabtay ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka degmada sablaale dowladan loo qabtay ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka sablaale ayaa soconaysay muddo lix maalin ah iyadoona dadkii loo qabtay ay ku qaateen duruus kala duwan galabnimadii shalay ayaa waxaa dowladda lagu soo gebagabeeyey ganacsatada iyo odayaasha degmada sablaale ee wilaayada islaamiga shabeellaha hoose iyadoona gunaanadka dowladda ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan qaar ka mid ah ganacsatada iyo odayaasha dowladda loo soo xiriyay oo la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka warbixiyey duruusta ay dowladdu ku qaateen iyo wax ay ka faa'iideen iyagoo dha mahad celiyay maktabka dacwada gobolka shabeellaha hoose waa ku soo dhowahay idaacadda alfurqaan magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulqaadir maxamed guutaale sablaale sablaale degmada sablaale maasha allah maasha allah sidii si aan aada u jecelnahay idinkuna aad haddii laydin kaga sheekay aad ku farxaysaan ku sugana dowladaas waa masjid abubakar ay ka socotay waxayna loo bilaabay odayaasha nuqabada iyo ganacsatada duruus aada u qiimo badan dadkuna maaragtay xilligii loogu talagalay kusoo beegmay ayay ahayd maasha allah maasha allah waxaan u aragnaa wax weyn aan u aragnaa bal iska dhaafe wax loo baahan yahay oo waktigoodii kusoo aaday baan u aragnaa magacayga cumar maxamed aa la yiraa degmada sablalaan ka soo jeedaa ganacsatada qaybta ganacsatadaan ku jiraa dowla waxaa noo dhamaatay lix beri socotay lix beri oo maantii xafladeedii aan ufadhino dowladda walahi waxaan ku qaadanay risaalooyin saddex risaalo aan ku qaadanay saddex risaalo ah risaalada koowaad risaal asmaa walaxkaam risaalada labaad dalaa'il fi xukmi magaalada ahli lishraaq risaalada saddexaad tacliim alumma liasaasaati albeec saddexdaas risaalaan kala qaadanay marka dowla aada iyo aada masiiday ahayd oo aada iyo aada aan soo dhaweyneyno oo aan rabno baahideeduna saaidin ugu badan tahay dowladan ayaa imaanaysa iyadoo barqanimadii shalay degmada sablaale dowlo loogu soo xidhay qaar ka mid a dumarka muslimaadka ku nool halkaas wiil uu dhalay madaxweynaha uganda ayaa sheegay inay musaafiriin doonaan cid waliba oo codan weysa aabihiisa faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyeen maxamed qaasim mose kainerukaba oo ah taliyaha guud ee ciidamada uganda sidoo kalena ah wiil uu dhalay baadiriga maamula dalkaas ee yuweri museveni ayaa waxa uu goodiyey muwaadiniinta ugandayska ah ninkan ayaa ku goodiyey inay dalka ka musaafiri doonaan cid weliba oo ka codaysa aabihiisa oo ah madaxweynaha uganda inta lagu guda jiro doorashooyinka soo socda ee loo madalsan yahay inay dalkaasi ka qabsoomaan hadalka taliyaha guud ee ciidanka uganda ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee xukuumadda kambala cadaadis xoogan ku haysay mucaaradka dalkaas waxaana wiilka u dhalay museveni u xihan hogaamiyaal mucaarad ah isagoona xabsi ugu goodiyey kuwo kale in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu iscasilo waa kan maxamed sheekh cali war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen boqol iyo saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxay eedeymo culus u jeediyeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk xildhibaanadan ayaa waxay tilmaameen in xasan sheekh uu ku tuntay shuruucda ay dejisteen iyagoona ugu baaqay inuu iska casulo xilka madaxtinimada bayaanka ay soo saareen xildhibaanada oo ka koobnaa saddex bog oo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa xusay in muddadii saddexda sano aheyd ee lasoo dhaafay oo xasan sheekh waxba u tarin dowladda federaalka haddii uu xilka sii haayana uu haatan dalka kasii dari doono xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si weyn u diidan hab maamulka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk iyagoona mar weliba xildhibaanada ku dhaleecaya xasan sheekh maxamuud sadbursiyo dhibaatooyin ka dhana bulshada soomaaliyeed mana ahan markii ugu horreysay oo ay soo jeediyaan eedeymo ka dhana xasan sheekh maxamuud aad ayaad u mahadsantahay maxamed sheekh cali dhegeystayaal warka fiidnimo idinkaga imaanay warbaahinta islaamiga alfurqaan waan egeynta